walaal aad baad umahadsantihiin waan ku dhowahay telefishinka qaranka iyo redio muqdisho labadaba waraysigana waa idinkaga mahad celinayaa sidaad sheegtay sax wali safaro ayaan ku jiray dalka gudihiisa iyo dibadiisaba intaan nairobi aadana waxaan kusoo horeeyay magaalada caasimadda oo halkan aan kula kulanay ergeyga gaarka ee arrimaha gargaalka cabdiraxmaan cabshukuur warsame oo laga wada hadlayo markii ugu horreysay oon kulanay oo fysical bay ahayd wixii laga wada hadlayna waxay ahayd abaaraha iyo marxaladda ay marayaan saa isaga kaashan lahayd iyo isku xirka hay-adaha gargaarka iyo mucaawanada sidii loo sare loogu qaadi lahaa annagoo la shaqaynayno dowlad goboleedyada shirkana si guuli noogu soo dhamaaday shirkaa kadibna nairobi baan u dhoofay oo halkaas kaga soo qayb galay shirada deeqbixiyaasha oo lagu ololeynayay sidii dadkii abaaraha saameeyeen ay jubbaland ay ku oog lahaayeen adeegyo degdega ama maxaa lahay ka jawaabista abaaraha sida ay ogi laha sidii loogu heli lahaa abaaraha soo noqon karta xal waara oo muhiim ah inaan mar walba lagu jirin abaaraha noocan oo kale ee ummadeena ragaadiyey marka ayagana guuri noogu soo dhamaaday deeqbixiyaal fara badan iyo hay-ada caalami ah oo nairobi saldhigooda ayaan lasoo kulanay kadibna maxaa lahaye si nabad ayaan dalka ugu soo noqday kismaayo axadii waa tahay wasiir marka laga tago jubbaland oo adu aada matalaysay yaa kaloo shirka idinku wehelinayay dowlad goboleedyada kale iyo dowladda federaalka waxaa nala socday agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta mas-uuliyinka federaalka iyo wasiirada dowlad goboleedyada aan nagu wehelinaya shirka nairobi aan la kulmeyna deeqbixiyaasha laakiin shirka aan ka midaysnayn gaar gaar ahaan aniga waxaan kulamo la qaatay safiiro caalami ah iyo deeqbixiyaal oo gaar gaar ah oon kaga hadlaya arrimaha jubbaland marka muddada uu idin socday shirka iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ama waxaa idinkaga soo baxay muhiimadiisa maxaad nala wadaagi kartaa saddex beri uu shirka socday waxaa lagu lafagurayna waxay ahayd maamul goboleedwalba inuu soo bandhigo saameynta abaaraha iyo marxaladda maxaa lahayd maamul goboleed walba uu marayo kadibna waxaa laisku afgartay in mashaariic noola ballan qaaday in abaaraha lagu qabi doono ama lagu jawaabi doono ama sidii xal waara loogu heli lahaa mashaariica la xiriira ay ballan qaadeen hay-adahaas aan rajeynayno insha allah bilowga soo socda ina inay bilaabi doonaan adwaaleed ka jubbaland ahaan saameynta abaarta iyo waxa aad shirka la tagteen maxaa ugu waaweynaa maxaase dheertihiin marka laga hadlayo dowlad goboleedyada kale iyo meelaha kale abaaruhu ay saameeyeen oo aad shirka la tagteen waxay ahayd ugu horreysay dhawaaqa abaaraha iyo saameynta culus ay ku dhacday ay ahayd saddex bedebal haddana ilaa iyo ku dhawaad sagaal boqol oo kun oo qof ayaa ku barakacay deegaanada jubbaland oo oo gargaar deg deg ah ay raba intaa markii laga soo tago dhimasho ayaa jirta oo caruurta u badan tahay sababtoo ah markay musiibo dhacdo waxaa ugu badan dadka bulshada ay saameyso haweenka iyo caruurta caruurtii nafaqa dara iyo shugan biyood bay maxaa la dhahay la daalaa dhacayaan maanta aan kula hadlayo magaa istaaga kismaayo inta caruur fara badan baa ku jirta isbitaalada kale ee jubbaland degmooyinka sida ay wasaaradda caafimaadka ayna la wadaagtay oon wada shaqaynayno markan miyaho marxaladda aad bay u adag tahay dadkii reer miyiga ahaa ee xoolo dhaqatadina xoolihii waa ka dhamaadeen haddana waxay kusoo hayaameen magaalooyinka oo nolol bay raadinayaan noloshaas ay oga fadhiyaan ilaahay ka sokow dowladooda marka sidaasaa nagu kaliftay inaan geergaaban iyo geerdheer u fuulno safaro badan oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa aan galno si aan codkooda u gaarsiino meel badan aan ugu ololayno loona helo jawaab deg dega ee ku aadan abaaraha waa tahay deeqahaasi hadda la sugayo marka laga tago waxaa jiray wasiir deeqo kale oo dowladdan federaalka ay ugu tala gashay dowlad goboleedyada iyo waddamo kale deeqa idinka soo gaaray ama hay-adaha noqdaan bal kuwaa idin soo gaaray iyo qaabkaaad u maareyseen iyo deegaanada ugu daran ee ilaa iminka aada waxgaarsiiseen sida ay tahay iyo waxaa idinkaga soo baxay oo feedbacga bal maxaad nagala wadaagi kartaa
wallahi horta wasaaradda gargaarka ee maareynta musiibooyinka waxaan u sameynay guddi la yaraada gudi guddiga kahortaga musiibooyinka iyo isdiyaarinta guddigaas oo ka kooban ururada bulshada sida barbajoogta iyo culimada iyo haweenka iyo dhalinyarada iyo dhaqanka guddigaasaan ugu talagalnay wixii na soo gaaro inaan annaga gacanta u gelino si waasina loo bixiyo telefishinka loo yeero ummadda soomaaliyeed wix yaroo na soo gaaro inay xaqiiqsato sidii loo qeybiye meesha lagu bixiyey iyo dadka qaatay inayihin dadkii mudnaa waana ku guulaysanay waxaan umalayn jubbaland lacagihii dowladda federaalka naga soo gaartay wixii na soo gaaray waan soo bandhignaa anigoo wasiirka ahaa bandhiga guddigaasi waaxaad ugu wareejiyaa guddigana markay shaxda soo dejiyaan ayagoo ku salaynaya baahida deegaanada jubbaland ayagana kadib warbaahintaay la wadaageen ayagoo le dardaaranka wasiirka aan qaadanay degmada intana uqoondayn intana uqoondayn intaa markii laga soo tago guddiyo kale oo ururo bulshaa jirta hataa maamul uma dhiibno oo degmooyinka jooga kuwaasa qaarkoodna culimadan u dhiibnaa kuwaasna dadkii oo hadlaya oo bixinayo ayaa lasoo duubaa waxaan aada ugu dadaalnaya hufnaan iyo inaan u ilaalino ummadda masaakiinta ah oo abaaraha ku jira wixii loogu talagalay inaan u ilaalino intii dabarteena aan ku talagalnay marka responseka wuu iska yaraa markii hore dalku siyaasaduu ku jiray doorashooyinuu ku jiray sidaa awgeed dadkii stakeholderska iyo hay-adaha caalamkana waxooda way haysteen sababta ah arrimaha siyaasada darteed hadda ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala oloweli xafiiska ergeyga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudnaan uusii abaaraha uu usoo magacaabay ergey khaasa oo nala shaqeeya oon rajaynayno hadda in wax badan laga qaban doono sida ay noo sheegeen deeqbixiyaasha iyo dadka soomaaliya maxaa la dhahay ka taageera arrimaha dowladnimada waa tahay wasiir hadda waxaad ku sugan tahay sida goordhow aad ila wadaagtay magaalada muqdisho oo goordhow aada soo gaartay socdaalkaaga muqdisho hadday suuragal tahay ma wax maxaad nagala wadaagi kartaa ujeedkiisu ana shaqaan u socdaa ana safar haddaan dalka gudihiisa ku baxayo dibadiisa shaqaa u badan tahay waxaanan u imaada hadda inaan la kulmo wakiilaha hay-ada u n ah iyo safaaradaha halkan degan oo arrimaha abaaraha la xiriira marka insha allahu tacaala ma hor dhacayo maalmahan aan joogana wixii ii qabsoom waa inala soo wadaagi doonaa insha allah wasiir ugu dambeyn dadaalada hadda socda iyo baahida ka jirta deegaanada abaaruhu ay saameeyeen markaad isbarbardhig ku samayseen tan iyo intay abaaruhu ay bilowdeen maxaa idiin soo baxay ma gaabays ayaa jira mise dadaal hadda kii hore dhaama ayaa socda
niyahow dadaal waa socdaa horta dawladdu inta tabarteeda waa dadaashay ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed oo ay dadku mas-uul ka saaran tahay laakiin caqabada jirta waxaa weeye soomaaliya waxay ku jirtaa dib u dhiska dowladnimo dalkeena waa burbursan yahay hay-adahiina tayo ma leh marka sidaa awgeed annaga sideedaba badi waxaa lagu tiirsan yahay gacan shisheeye dadkii marka dowladnimada nala dhisaayo dhinacooda gaabisaa ka jiray gaabiskana waxaa sababay arrimaha siyaasada oo jiray marka hadda intii dowladda ay dhalatay jarjargelin badan baa hadda socota oo xafiiska ergeyga oo de dowladda federaalka ka socda xafiiska madaxweynaha iyo indhagaba dadaal badan baa socda qoladii deeqbixiyaashana waxa weye dardargelin badan hadda socotaa rajo badanna way jirtaa laakiin gaabiskaa wuu jiray gaabiskaasna sababada dalka iyo caqabada dalka haysta darteed way u jireen marka hadda waxaan rajeynaynaa insha allah sidii hore si ka fiican in looga jawaabi doono hadduu alla idmo anagoo de anagoo kaashanayna ergeyga ergeyga gaarka ee arrimaha dargaarka abdiraxaan cabdishakuur warsanna anagoo la shaqeynayna insha allah ugu dambeyn fariintaada guud ee warbaahinta qaranka maxaad uga faaidaysanaysaa saacatu wasiir maadaama aad tahay wasiirka wasaaradda gargaarka maamul goboleedka jubbaland marka koowaad waxaan rabaa inaan fariin u diro shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u nasteexeeyo musiibooyinkan dalka ka dhacayo inay ku sabraan ilaahay subxaana watacaalana ay baryaan ilaahayaa naga saari karaa aanay dulqaad muujiyaan waxaana rajeynaynaa insha allah inuu ilaahay naga saaro waxaa kaloon rabaa inaan shacabka u diro dowladda usugoo dhalatay inay garab istaagaan dowladnimaya wax lagu gaaraa waxaa weeye inay meel walbo joogaan ay u midoobaan siday maxaa la dhahay u taageeri lahaayeen dowladooda haddii dowladda aan helo dhamaystiran oo hay-adaheedu ay tayada leeyihiin ay adeegyada asaasiga fulin karaan waxaan aaminsannahay musiibooyinkan soo noqnoqdo oo soomaaliya caqabada ku ah oo ugu badan fatahaadada iyo abaaraha waxaad arkaysaa bil ayaa fatahaad laga cabaabaya bisha xigtana abaara laga cabaabaya waxaas dhanna waxaa sababay institutionka dowladda oo taya lahayn oo ma la imaan karin qorshooyin ama maxaa la dhahay laakiin hadda waxaan rajeynaynaa ma wax walba waxaa fara u ah xasilooni siyaasadeed xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha madaxweyne xasan iyo ra-isul wasaaraha waxaan ka rajeynaynaa inay keenaan xasilooni siyaasadeed taas oo sababta in loo helo fursad si dowladda loo taageero hay-adaheeda loo dhiso maxaa la dhahay musiibooyinkana looga helo looga looga hortago intaasaan dhihi lahaa aada iyo aada umahadsantis